hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodoma ayaa deeq gargaar raashin ah waxay gaarsiisay iskuulka xanaanada dadka aragga naafada ka ah ee albashiir ee degmada waaberi ee gobolka banaadir gargaarkan oo horey dalka ay ugu deeqday dowladda turkiga ayaa waxaa ku wareejiyey maamulka iskuulka mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee soodoma maamulaha iskuulkan iyo qaar kamid a ardayda wax ka barta iskuulka ayaa ka mahad celiyay deeqda gargaarka ah ee lasoo gaarsiiyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in hay-adda maareynta musiibooyinka sodma kala wareegno deeq raashiin ah oo ay soo gaarsiiyeen ardayda dhigata dugsiga indhoolayaasha albashiir runtii waxaan aad ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin cabdulle oo ka soo jawaabay baaqeenna islamarkaana si wanaagsan oo sharfan oo qiimo leh ardayda halkan dhigata oo runtii boodhin ahaanna u joogta u soo gaarsiiyey deeqdan raashiin waxaan leenahay guddoomiye allah ku barakeeyo guulayso hawsha qaranka aad u haysana allah kuu fududeeyo hay-adda maarinta musiibooyinkana waxaan mar walba ka codsanaynaa inay si joogto ah uga warqabaan xaruntan oo caruurta aragga naafada ka ah wax lagu baro islamarkaana u taagan si volontiir ah inay ugu adeegto caruurta soomaaliyeed ee araggala waxaan rajaynayaa in si joogto ah looga warhaayo islamarkaana taageeradooda la joogteeyo aad baad umahadsantii waxaa halkaan uga mahadnaqanay hay-adda soodma oona soo gaarsiiyey deeq raashiin aad ay umahadsanyihiin aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin hay-adda maareynta iyo musiibooyinka sodma deeqdan macmacaanka ah iyo cunooyinka isugu jiro ay na soo gaarsiiseen insha allah jazaakum allahu khayr waa idinkaga mahad celinaynaa
dhanka kale agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma sahre cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarka hay-adda sodma ee gaarsiisay iskuulka albashiir iyo waxa uu u tarayo ardayda iskuulkan dhigata
ardaydii dhiganaysay iskuulkan albashiir oo uu gacanta ku haayo ustaad cabdulqaadir iyo tiim badan oo hadda xafiiska ku jira dadkan oo ah dad araggala ayay maanta hay-adda maareynta masiibooyinku ay ugu tala gashay raashin macmacaan ah oo nooga yimid dowladda turkiga ayaan walaalahan nahay oo ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee baahiyaha kala duwan qaba oo ay ka mid yihiin dadka araggala oo disableka iyo dadka curyaamiinta ah hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mar walba si dhow ayay ula socotaa dadkan baahiyaha gaarka qaba oo ka tilmaama bulshada waxayna goobtooda iyo meelaha ay joogaan ugu gaarsiisaa wixii deeq ah oo ay markaa gacanta ku hayso markan koowaad ma aha dhowr jeer oo hore ayaan sidaanoo kale waxaan uga soo qaybinay raashin ay hay-adda gargaarku ugu tala gashay iskuulkan ayaa kamid a iskuullada wax lagu baro qaar kamid ah ardayda aragga naafada ka ah ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana gargaarkan lasoo gaarsiiyey uu ahaa mid ay baahi weyn u qabeen ardayda dhigta iskuulka